hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah sagaal iyo labaatanka bisha sebtembar sannadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jacfar maxamed kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyarada waxbarata ee magaalada goldogo sidaan la soconno xoogaha badankoodan ku hayno degmada boqolkiiba toddobaatan dadka ku nool oo dhallinyarada inay u dareeraan waxbarasho dugsi dhexe dugsi sare heer jaamacadeed daraasaad badan oo aan samaynayna waxaan ku ogaanay in ay iskoolaadku ay aad macnihii waxbarashadooda iyo manhajkooda u sarreeyo
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha dalka indonesiya ayaa sheegaya in ugu yaraan siddeetan ruux ay ku nafwaayeen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dhulgariir ay awooddiisu gaarayso toddoba dhibic shan iyo hir badda uu ka dhaliyey oo ku dhuftay laba magaalo baalu iyo weliba dongala ee gobolka sulawesi ee bartamaha dalkaasi mas-uuliyiintu waxa ay sheegayaan suurtagalnimada in tirada dhimashadu ay intaasi kasii korodho afhayeen u hadlay wakaaladda qaran ee musiibooyinka sutobo burwo nugroho ayaa sheegay in kooxaha raadinta iyo badbaadinta la howlgeliyey waxa uu intaasi ku daray in ay jiraan warar sheegaya in dhimasho dhismayaal fara badani ay halkaasi ku burbureen madaxa xaaladda deg dega ah ee indonesiya ayaa sheegay in goobo kala duwan laga helay meydadka dadka dhulgariirka ku geeriyooday sababtana waxa uu ku sheegay in hirarka sunaami ay xaaqeen burburka guryaha iyo weliba dadkii ku jiray waxa uu intaasi raaciyey in weli ay ku guda jiraan xog ururin korontada iyo isgaarsiinta ayaa laga jaray aagga ay musiibadu ku dhacday taasoo wiiqaysa howlaha gurmadka wakaaladda wararka associated press ayaa ku waramaysa in buundo weyn oo dul martaa webi xeebta ku yaala ay gebi ahaanba burburtay waxaa jira warar kala duwan oo iyaguna ka soo baxaya khasaaraha gaaray garoonka diyuuradaha lamana hubo in ay ka soo degi karaan diyuuradaha gargaarka sidaa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay amar ku bixisay in si ku meel gaar ah dib u dejin loogu sameeyo diblomaasiyiinta maraykanka ee ka howlgala dalka ciraaq sababo uu ku sheegay khatar sii xoogaysanaysa oo kaga imaanaysa guutada qudus ee ciidamada ilaalada kacaanka iiraan iyo maleeshiyaad kale oo ciraaqiyiin ah oo ku sugan gudaha ciraaq war qoraal ah oo uu soo saaray jimcihii ayuu bambeeyo ku sheegay in diblomaasiyiinta maraykanka ee ka shaqeeya safaaradaha iyo qunsuliadaha maraykanka ee ciraaq loo raro xarumo kumeel gaar ah oo ku yaala gudaha ciraaq bambeyo waxa uu uga digay iiraan weerar walba oo ka dhan ah diblomaasiyiinta maraykanka ah ee ka howlgala bariga dhexe
halkaasi aad wararkan kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington idinkaga imanaysa markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada galdogob ku soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka hadduu eebba idma waxaannu kaga hadli doonnaa doorka dhallinyarada waxbarashada degmada galdogob iyo dadaalada ay wadaan waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa guddoomiyaha ardada iskoolka caynu shamsi oo ku yaala degmada galdogob axmed cabdiweli maxamuud iyo muumin jaamac ciise oo ka mid a ardayda wax ka barata degmada galdogob sidoo kale barnaamijka waxaa marti iigu ah samawada cirociro oo ah guddoomiyaha ardada jaamacadaha magaalada muqdisho oo asna barnaamijka marti iigu ah dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o eda aadaa mahadsantii dhammaantiin aan ku hormaro guddoomiyaha ardada caynu shamsi axmed cabdiweli bal marka ugu horeysa si dadku faham guud uga helaan waxbarashada heerka waxbarashada degmada galdogob halka ay marayso iyo bal muddooyinkii ugu dambeeyay dadaalada dhalinyarada ay wadeen
waa mahadsan tahay mudane haddaan ka waramo waxbarashada deegaanka iyo isqaabka iyada oo u horumarsan tahay maasha allah horta degmadu heer waxay joogtaa maantay aad iyo aad muhiim u ah waayo aad bay waxay uga hormardhay dhanka waxbarashada waayo hadda waxaa jirta fursado aad u badan oo waxbarashada ah oo ardadu helaan waxaana jira dad badan oo fursadahaas aad uga faa'iideysta walow ha yaraato dadka macnihii waktigooda uu badan yahay laakiin aana awoodin tabartooduna aysan aysan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada laakiin hadda waxaa ka qaaliba ah sidaan la soconno xogaha badankoodana ku hayno degmada boqolkiiba toddobaatan dadka ku nool oo dhalinyarada inay u dareeraan waxbarasho dugsi dhexe dugsi sare heer jaamacadeed daraasaad badan oo aan samaynayna waxaan ku ogaanay in ay iskoolaadku ay aada macnihii waxbarashadooda iyo manhajkooda u sareeyo waayo waxaa ka shaqeeya degmada goldogob manhajka waxbarashada ee dowlad goboleedka puntland baa ka shaqeeya
aada baa mahadsan tahay axmed cabdiweli waxaan rabaa inaan siiyo samoodo cirociro degmada goldogob muddaad ku sugantaha ama maalmo kooban bal haddii aad fiirisay heerka waxbarashada dhalinyarada oo aada la sheekeysatay xogaha aad ka heshay isbedelka kaaga muuqda dhinaca waxbarashada degmada
cabdiwaaxidow aad baad u mahadsan tahay adiga iyo v o a isbedelkan ku arkay waxbarashada iyo hankay u socoto ee degmada galdogob anigu waxaan ka mid ahaa ardayda jaamacadaha wax kasoo bartay jaamacadaha soomaaliya qaarkood ku yaala sida magaalada muqdisho waxaan jaamacad ka bartay jaamacadda la yidhaahdo somalia international university oo ku taal magaalada muqdisho waxaan soo gaaray magaalada galdogob waxaan ku arkay isbedelo aada u weyn oo ka dhaqangalay xagga waxbarashada horumarinteeda waxaa ka mid a in magaaladu ay leedahay jaamacado ka furan yihiin jaamacadaha soo shaqeeyo arday ka qalin jabiso laga helo kuliyado kala duwan oo muhiim u ah dadka iyo deegaanka iyo dhammaan soomaaliba waxay leedahay iskuulla aad u badan bay leedahay waxaa ku yaala magaaladan saddex iskuul oo aad u waaweyn macaahido lagu barto shareecada islaamka ku yaala waxaa ku yaala in lagu soo kordhiyey magaalada iskuulka wax lagu baro dadka dhagoolayaasha ah oo aan hore degmada uga jirin laakiin uu yahay wax kusoo kordhaya deegaanka waxaa kaloo aan aada u arkay waxaa weeye dad waxaa jira jaamacada kasoo qalinjabiyey baajir kasoo qaatay magaalooyinka kamid a soomaaliya sida ama booraf ha noqoto boosaaso ha noqoto hargeysa ha noqoto dib ugu soo noqday degmada guldow kama aysan harin waxbarashadii waxay horey usii wateen waxbarashadii iyagoo goldogob jooga ba waxay bilaabeen inay sameeyaan mastaro welibana dhabala mastaro qaarkood markaan la sheekaystana waxay ii sheegeen inay jaamacado ay ka qaateen sida jaamacadda la yidhahda american open university oo ku taala cariga america jaamacadaas iyagoo goldogob jooga ay wax ka barteen oo weliba masterkii ka qaateen oo hadda ay shahaadadii sugayaan daafacashadii boogga ayay u tegi doonaan caasimadda soomaaliyeed iyagoo goldogob jooga loo soo dirayo silibiskii iyo manhajkii iyo waxbarashada loo soo dirayo maadooyinkii imtixaankii ay ku gelayaan hab online waa horumar la dhihi karo dhalinyarada goldogob waxay ku tilaabsantay inay horay waxbarasho u wado aysan ka harin waxbarashadii waan kusoo laaban doonaa intaada ka tegin galdogob iyo bal waxa iska bedela muumin waxaad ka mid tahay ardada wax ka barata iskoolaadka ku yaala degmada bal waxbarashada dhinaca marka la fiiriyo dhalinyarada jiilkaaga ah ee haysta inay waxbartaan iyo kuwa aan helin bal farqiga udhexeeya horta cabdiwaxiid waa mahadsan tahay run ahaantii farqi weyn baa udhexeeya da-da aniga da-dayda ah kuwa waxbarta iyo kuwa aan waxbaran laakiin markaad fiiriso degmada goldogob waxaad moodaa inay u wada siman yihiin hal iyo laba qof mooye waxay ugu wada siman yihiinna waxa ay tahay iskooladii degmada oo aada u tiro badan hadday noqoto madaaristii hadday noqoto iskooladii caadiga ahaa waxaa ka hirgeshan shan iyo toban iskool madaaristuna aad bay u tiro badan yihiin waxa ay sahashay markaa dadkii reer goldogobeed inay intooda badan ay u dareeraan waxbarashadii oo ay fahmeen ahmiyadda ay u leedahay waxbarashada marka waxaan ta su-aasha uga jawaabaya waxay tahay horta marka koowaad waa loo wada simeeya intooda badan hal iyo labaa la helaya aada mahadsantaa axmed waxaan rabaa magaalada keliya muhiimadda waxbarashada in la saaraa waxaan umalaynayaa in dadku ay mudooyinkii ugu dambeeyey laga gudbay adinka ka dhalinyaro ahaan marka aada haysataan fursado mararka iskoolka uu idiin xiran yahay deegaanada miyiga ah ee degmada geldogobka agdhow ma uga faa-iideysaan dadka reemiyiga ah qorista iyo akhrinta si ay u bartaan oo ma gaarsiisaan
aad baad u mahadsan tahay cabdiwaxaa cabdiwaaxid annaga dhalinyaro ahaan waxbarata siiba gaar ahaan haddaan nahay maamulka ardayda cayni shamsi maanu suurtogelin mayna suurtogelin in aan samayno inaan gaarsiino dadka miyiga waxbarashada si markaan jaanis aan helno oo kale aan uga faa'iideyno laakiin suurtagal way taa taas waa la samayn karaa taladeenana way ku jidhaa waxaan rajaynayaa insha allah hadduu aan leedno muddo aada u yar oo aan insha allah hadda aan carbaabayn inaan ku keeni doonno dhalinyaro hufan aqoon leh waxtar leh oo aan suurto gelinno xilliyada ay jaaniska leeyihiin inay u baxaan deegaanada u dhow oo reemiyigu degan yihiin iyo reeguuraagu saa u taqaanaanba aan gaarsiino si maalmaha ay jaaniska leeyihiin u gaarsiiyaan waxyaabaha ay iyagu nafsad ahaantooda soo barteen si jaahilnimada ay uga baxdo bulshada deegaanka iyo dhammaan bulshada gobolkaba hadda laakiin taladeeda ku jirnaa ma aysan suurtogelin horeyna awal uma aysan jirin laakiin insha allah hadduu haleedmo qorshahaas waan ku tala jirnaa samawada cirociro degmada galdogob inta aadan jaamacad muqdisho aadan ka bilaabin ka hor halkaanaad ka mid ahayd ardadii wax iskoolaadka wax ka baratay bal isbedelka kuu muuqda marka markii aad ka tagtay iyo hadda oo aad dib usoo laabatay isbedelka aan ku arkay markii hore iyo hadirtan waxaa weeye waagii hore dadku waxay ku badnaayeen xagga miyiga laakiin isbedelka hadda yimid waxaa weeye arkay waxaa weeye qoyskii miyi degan oo caruur badan dhalay inuu caruurtiisi qeyb ka mida usoo jabshay goobaha waxbarashada magaalooyinka ugu dhowdha ha noqoto in wax kusoo bartaan in dad badan oo markii hore waxbarashada ka aaminsanaa waxyaalo kale ka aaminsanaa ama u qabayba inaysan ahaynba nolosha aas-aasiga aysan ahaynba oo dib usoo u fahmay inay waxbarashadu tahay waxa nolosha bili-aadanku ay ku kabmato ayba ku nooshahay markii hore galdogob aan joogi jiray iskuulle keliya maan dhigan jirin waxaan dhigan jiray qeybaha shareecada islaamka oo aanu ka baxnay macaydda shareecada islaamka inagoo wadanna secondariga iyagii iyo maadiga iyagii inaanu ku dhex wadanay goobaha shareecada islaamka macaydda shareecada islaamka inaanu baranay kabacdan dadkii ay u fahmeen in iyagoo maadigoodii wata inay shareecadooda wadan karaan waagi hore ahaa magaalooyinka keenaya waagi hore waxay odhan jireen waan ciidsanaynaa laakiin waxay ogaadeen caruurtahan intays ag dhowmaan lahayd qeyb ka mid in wax bartaan waa soo laabatay mid ka mid a jaamacadihii baad muqdisho ka timid waxbaad soo baratay maxaa deegaanka kusoo kordhinaysaa deegaanka waxaan kusoo kordhinayaa waxaan tegay deegaan kaleo xadaarad leh meelo kaleo goobo kaleo waxbarasho waxaa jidha aan arkay oo aan goldobab ku jirin waxaan jeclahay waxaan deegaanka kusoo arkay aanan joogi jiri wax ka baranaya kusoo arkay oo goldobob ka maqan inaan keeni karo haddii xataa noo aanan fulin karin qorshaheedii iyo nidaamkeedii iyo tusaalaheedii keeni karo waxaa ka mid a aan goldogob aanan lahayn iskuullada wax lagu baro dadka waaweyn malaha adalt iskuullada la yihahdo goldogob male waas dhihi karno waxbarashada keliya waxaa maanta goldogob ka maq markaan waxbarashada aan eego xaggeeda usoo dego waxaas dhihi karo goldogob waxaad keeni kadhaan ama fikir kusoo kordhin kadhaan dadka waaweyn ee marka hore nasiib aan u helin inay waxbartaan in loo furi karo iskuullo adalti ah oo dadka waaweyn u gaara si wax ugu bartaan xilliyada ay firaaqaday lahayn si u bartaan isagoo loo fiirinayo qofka timeka uu jaanis leeyahay timeka uu leeyahay jaaniska si wax u barto iskuulkaasna la yihahdo iskuulka u gaarka ah dadka waaweyn wax ku baranaya dhalinyarada waxbarata ee iskoolaadka degmada ku wada sugan ma leedihiin iskaashi xiriir ah oo idinka dhexeeya si aada isu caawisaan dhinacii waxbarashada hadday jirto dad aan awoodi karin inay iska bixiyaan iskoolaadka oo adinka laftirkiina aada gacan qabataan
mar labaad waa mahadsantaha runtii hortu qodobka ah ma leedihiin iskaashi degmadu intooda badan iskool kasta waxaa uu leeyahay guddi guddoomiye guddoomiye ku-xigeen afhayeen xoghayeen waxaa jira marka guddi good oo haddana kulmiya ardaydaas oo midowga guud oo ardayda ah waxay kala qaataan xogagta ay saakay ugu horeynba saakay ay soo qaateen iyagoo dhalinyaradu ay magaalada haddana si gaara ugu kulmayso haddana waxaa jira meelo gaara oo ay guddigaas ay ugu wada kulmaan guddigaas oo ah midka kulmiya ardayda maaha guddiga ardayda u kala gaarka ah dhalinyaraduna way isku aragtaa iskaashiga marka waxa uu dhabeeyey ama uu hirgeliyey in degmada sanadkan ay ka qayb gasho ardayda u fadhiisata imtixaanka standard eigtka tobanka kaalmood tobanka qofa ugu sareysa ina sanadkan ay kasoo dhex muuqatay degmada taasna waxaa dhigi karnaa waxaa kow u ah ama furoow ah iskaashiga ay ardaydu leedahay axmed ee, haddii adinkoo jooga degmadii galdugo ee ku dhashay wax ku baranaya laydi yidhaahdo miyigii taga oo dadkii u faa'iideeya diyaar mautiin Een, waa mahadsan tahay een, cabdiwaaxid Een, arrintaas ah diyaar noqoshada een, kan guddoomiye ahaan aniga xilliyada aan firaaqo leeyahay way iga go-an tahay inaan waqtigayga aan siiyo una bixiyo in aan ku horumariyo bulshadayda Een, tan kale oo ah dhanka ardayda een, ila dhigata iskoolaadka oo weliba inta badan maamulka igula jirta Een, badankoodu waxaa laga yaabaa rayada inay ka guuxayaan laakiin isxog waraysigii gudaha ahaa oo hoose in aana weli aan la samayn laakiin hadday taasi dhacdo waxaan rajaynayaa inay diyaar u noqon doonaan sida aan aniguba diyaar ugu noqday waan rajaynaya hadduu aleedmo weliba waxaan rajaynayaa weliba inay xilliyada ay leeyihiin qeyb ka mid ay toos ugu huraan oo ay siiyaan si ay walaalahood aan waxbarashada aysa gaarin oga qaab qaataan suu sheegay een, guddoomiye samawada circiro Een, waxaa jirta reemiyigu hadda horumar bay gaareen laftirkooda oo ah bulshadaas reerkaas meeshaa degan ama beesha meeshaa degan haddii dhalinyaro ay aad u badan ay ku nool yihiin in ay percentage saddex meelood laba meel oo kale ay soo dirsadaan ayna u soo diraan si ay wax uga bartaan deegaanka markaa u dhow sida goldogob buursaalaha gaalkacyo hadda deegaankii markaa u dhow inkastoo ay goldogob iyo nawaaxigeeda inta badan ay usoo dirsadaan goldogob gabagabadii barnaamijkaas kasoo gaaran samawada circiro ee talooyinka dhalinyarada aad weysid gaar ahaan hadday noqon lahayd in waxbarashadii ay horumariyaan inay eh, sameeyaan eh, hadda halka ay joogaan hal ka duwan oo ay hiigsadaan Eh, adoo soo koobaya Een, gabagabadii waxaan tusaale ama tala ka bixin lahaa een, waxaa jira een, ururo badan oo ka shaqeeya waxbarashada oo deegaana kale kala yimaada xaga- xilliyada fasaxa oo xagaaga jaamacadaha lasoo fasaxaan iskugu yimaada galdogob iyo deegaanada midowga iskugu yimaada ama soomaaliya dhanba talaas inaan la wadaago waxaan ku talin lahaa si loo helo dadka wax soo bartay ay waxbarashada ugu gaarsiiyaan dadkan waxba aan soo barano miyiga ah si loo gaarsiiyo waa in la helo qorshe degsan oo looga faa'iideyn karo dadka markay ka imaanayaan jaamacadaha een, dalalka kala duwan ama gobolada kala duwan ka imaanayaan oo iskugu soo noqonayaan deegaana iskugu soo noqonayaan waa inay helaan qorshe ay ku duuli karaan qorshahaasoo fududeynaya dadka aan waxba baran nidaamka ay wax u gaarsiin lahayn waxbarasho ha noqoto kuwii waxba aan baran jirin inay u sameeyaan qaab wax u bartaan kuwii waxbarashada ku jirayna maadooyinka iyo farsamooyinka waxyaalaha ku adagna ay dib ugu soo celin lahaayeen oo u jilcin lahaayeen u muraajaacayn lahaayeen Een, waxaan oran karaa waagi hore waxaase loo gaari waaye ama loo siman waaye waxaa ka mid a ururadii waxbarashada ka shaqaynaya oo tartamo ku jiray laakiin tartamadaasi waxaa jira wax ururada gaar u ah oo ururba gaarkiisa qorshihiisa gaar buu leeyahay iyo wax common ah oo la wadaago waxaan oran lahaa ururada waxbarashada ka shaqeeya waxyaalaha guud ay wadaagaan oo ay ugu talageen deegaanada inay ku horumariyaan inay iska kaashadaan oo qorshe mid ay ka dejiyaan oo ay dhaqangeliyaan wayna u fududahayn dhaqangeliyaan sida ka mid a een, qaybta ka mid a dadka miyiga in wax la baro oo kale Een, aqoon-yahanka degmada galdogob waxay diyaarin doonaan xilliga u dhow in galdogob iyo nawaaxigeeda laga hirgelin doono dad u baxa miyiga si dadka miyiga aan waxbarashada ula gaarin inay qeyb ka mid a waxbarashada gaarsiiyaan waana qorshe la diyaarin doono waxaana diyaarinaya aqoon-yahanka degmada galdogob aada maasanta muumin eh, ugu dambeyntii maxaad dhalinyarada eh, aan helin fursadaha waxbarashada ee haysta waqti ay wax ku bartaan aad ugu baaqi lahayd Ee, hortu baaqaygu waa dheeraanaya baaqa aan jeedinaya waxay tahay marka qof kasta oo waqti haysta laakiin aanan helin fursad uu wax ku barto waxaa jira goobo kale oo caqligiisa ugu siyaadin karo sida tusaale ahaan inuu isku dayo inuu wax badan akhriyo haddaa wax badan akhrisid maskaxaadu way kobcaysaa way weynaanaysaa isku day marka haddii aadan haysan fursad iyo wa- een, aad wax ku barato laakiin waqtiga aad haysato inaad geliso booskaas inaad wax badan akhriso wax badan baa ka faa'iidi doontaa noloshaada laakiin aadan isdhihin waqtigii kaa dhuminaysaa sidaada kale iyo afaaraha ay kale ku jira laakiin waqtigaa uga faa'iidayso inaad wax akhrisid aad baa u mahadsan tihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen axmed cabdiweli maxamuud gudoomiyaha ardada iskoolka caynu shamsi ee degmada goldogob muumin jaamac ciise oo ka mid a ardada wax ka barata mid ka mid a iskoolaadka degmada ku yaala iyo samawada ciro ciro oo ah gudoomiyaha siyaado oo ay ku midaysan yihiin arday wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho ku yaala dhammaan waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayay degmada galdogob ee gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah dib isaga maqli doonno hadduu eebba idmo waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisa leh
cabdiwaaxid macalin macalin isaaq aad buu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur mukhari mahadsanid jacfar kukaay haddii aan ku horrayno horyaalka jarmalka ee bundesliga xalay waxaa dhacay kulan xiise leh oo dhex maray kooxaha bayer munik iyo herta berlin waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda herta berlin waxay ahayd guuldarradii ugu horraysay oo ay bayer dhadhamiso tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedka cusub waxaana hadda herta berlin ay suurtogelisay guushaasi ay ka gaartay bayan in ay horyaalka hoggaankiisa ay hadda la wadaagto kooxda kubadda cagta ee bayer munik waxaana herta berlin goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah vedad besevich oo rigoore ku dhaliyey iyo ciyaaryahanka kale duda oo isna goolka labaad dhaliyey bayer munik kulankeeda xiga waxay dheeli doontaa talaadada ciyaar ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub oo ay la ballansan tahay kooxda kubadda cagta ee ix amsterdam ee dalkaasi holland dhinaca kale horeynta bayan iyo herta berlin ayaa waxay ku hogaaminayaan min saddex iyo toban dhibcood waxaa ku soo xigta kooxda brushi dodmond oo leh kow iyo toban dhibic dhibcahaas waxaa la wadaaga kooxda werder bremen oo iyana leh kow iyo toban dhibic horyaalka ingiriiska ee premier leaguea ayay maanta kulamo xiise leh ay dhici doonaan ciyaarta ugu horreysa goordhow ayay waxay dhex mari doontaa oo ay hal sac naga xigto kooxaha manchester united iyo westham arsenaal waxay garoonkeeda ay ku qaabili doontaa watford everton waxa ay booqan doontaa fulham tottenham ayaa la ciyaari doonta kooxda harrisfield town manchester city iyo brighton and hof albion fooda ayay isdari doonaan newcastle waxay la dheeli doontaa leicester city hase yeeshee kulanka ugu xiisaha badan ayaa waxa uu fiidnimada caawa uu dhex mari doonaa kooxaha chelsea iyo liverpool labadan koox ayaa toddobaadkan horraantiisii waxay isku haleeleen ciyaar ka tirsan koobka e f l-ka loo yaqaano waxaana badisay kooxda kubadda cagta ee chelsea la arki doona in liverpool ay ka aargudan doonto iyo in kale guuldarradaasi ay biday kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca talyaanigana waxaa dhici doona laba kulan waxaana kooxda roma ay la ciyaari doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee lazio ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka olombico ee kooxda roma juventus iyo napoli ayaa ah sidoo kale kulanka indhaha lagu wadahayo horyaalka talyaaniga ee seria eeda ee caawa fiidkii waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka kooxda juventus ee alians kooxda interna waxa ay martigeli doontaa oo ay magaalada milano ku soo dhoweyn doontaa kooxda calary dhinaca kala horeynta seria aada juventus ayaa weli hogaaminaysa oo leh siddeed iyo toban dhibic waxaa ku xigta napoli oo leh shan iyo toban dhibcood sasuolo ayaa ku jirta kaalinta saddexaad waxa ay leedahay saddex iyo toban dhibcood lazio ayaa ku xigta oo leh laba iyo toban dhibic kuna jirta kaalinta afraad horyaalka laliigaha sbainna kooxaha barcelona iyo real madrid oo toddobaadkan ay guuldarooyin qabsadeen ayaa mar kale ciyaari doona ciyaarta indhaha lagu haya ayaa ah tan dhex mari doonta caawa kooxaha real madrid iyo atletic madrid oo labaduba ka wada dhisan magaalada madrid barcelona waxay la ciyaari doontaa atletic bilbaw real sociedad ayaa waxa ay iyana la ciyaari doontaa goordhow kooxda valensia daqiiqada kadib ayay ciyaartaasi bilaaban doontaa sevilla oo saddex gool iyo eber kusoo dhifatay real madrid saddex maalin ka horna waxay la dheeli doontaa kooxda eibar dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
nuur xasan nuur aad buu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha haatanna aanu jalleecno kaalimihii heesaha waxaa dhagihiinna ku soo maqan heestii shuuteeye caashaqa axmedi abubakar alcamaari iyo weliba madiine cabdicali
gaafkiika shisheeye laganaadi dusheeda gaafkiika shisheeye jabka ruuxa u taage jabka ruuxa u taage shida inuu maran waaye
caashaqii shalay joogay ii kama anta la sheego caashaqii shalay joogay ii kama anta la sheego shaxda la isku degaaye sharafdood sharafdood dalmaahine shacni la'aan yeelasho caashaqii shalay joogay caashaqii shalay joogay ii kamaanta la sheego shaxda la isku degaaye sharafdood sharafdood talmaahine shacni la'aan yeelasho
shimbir nabadeed shimbir nabadeed shimbir nabadeed shuuta u buubeyse shakiishalay shakiishalay shabkeeda laga ilaashan tahay
shumacii jaxeelka hadna shumacii jaxeelka farxadiisa loo shidayo intii shaashaa shaaciisa laga soo arkaay meel shar aan lahayn oo shaydaanka laga xijaabay meel shar aan lahayn oo shaydaanka laga xijaabay oo shiiq iyo sharaf diinta ay ku sharxayaane oo shiiq iyo sharaf diinta ay ku sharxayaane sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka sharaf loogu xusaaya shacab kuu fidinaaye sharaf loogu xusaaya shacab kuu fidinaaye sheegine asheeg sheegine asheeg sheegine
heestaasi shuutaya caashaq iyo codadka axmedey abuubakar alcamaari iyo madiine cabdi cali ayaa dhegaystayaal kusoo xiri doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiiyey jacfar maxamed kuukay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristan waxaa inoo joogay bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambena sidaa iyo nabadgelyo diinta ay ku sharxayaane sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka sharaf loogu xusaaya shacab kuu fidinaaye sharaf loogu xusaaya shacab kuu fidinaaye sheegine asheeg sheegine asheeg sheegine shuutay caashaqa shuutay caashaqa
Joobiye, ka joobiye, ka joobiye. Shutee cashaqa, shutee cashaqa.